فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysyada wakhtigan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada hadduu allaha qadaro barnaamijka aan caawa idinkugu soo gudbi doonna waxaa ka mid ah mas-uuliyiin isugu jira ajaanib iyo kuwa ka tirsan dowladda federaalk oo isbuucan magaalada muqdisho ugu geeriyooday cudurka coronavirus magacyada qaar ka mida mas-uuliyiintan ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbi doonaa dadweynaha degan xaafadaha ka shisheeya madaxtooyada villa soomaaliya ee magaalada muqdisho oo ka cabanaya ciidamada dowladda federaalk oo aan wadooyinka laga mari karin iyagoona sheegay in cadaadis adag ay la kulmayaan dadweynaha waxaad caawa dhagaysa doontaan cod sir ah oo laga duubay ciidamada dowladda cusub oo ay dhowaan keeneen habdhaqankooda ay dadka kula dhaqmaan ayaad dhagaysa doontaan soomaalida degan waddanka maraykanka oo walaac daran ka muujiyey cunsurinimada oo kusii kordhaysa waddankaas xilli dhowaan nin madow ahay booliiska waddankaas si xun u dileen waxaad dhegaysan doontaan qaar ka mida jaaliyadda soomaaliyeed oo sheegaya in iyaguna ay ka cabsi qabaan in sidaas oo kale loo galo codadkooda ayaan idiin soo gudbi doonaa odayaasha gobolka gado oo si kulul uga hadlay duqeymaha ciidamada shisheeye ee kenyaatiga ay ka wadaan gobolka gado waxaan ahay dad jira ilaahay uu samaystay ilaahaygoodana ku kalsoon waxaan u sheegaynaa jihaad xaqa inaan ku gelayno maxaa yeelay haddii lagugu soo duulo oo la- mariib lagu soo qaato laysaga kaana dhigin wax lagu tarahay gumaadkaagana la wado haddaad dacwatana aan lagaa qabanaynin wax loo dulqaadan kara maa waxaan idiin soo gudbi doonaa qaar ka mida odayaashaas oo sheegaya inay iska dhicin doonaan islamarkaana hubka u qaadan doonaan ciidamada kenya ee gardarada ku jooga soomaaliya booliiska dalka kenya oo weli dhibaato badan ku haya soomaalida degan xaafadda islii ee magaalada nairobi tacadigooda maxaa iska bedelay maxayse soo kordhiyeen marka socday boqolaan bixiya soo laabshana waxaan soo bixiyay boqol shilin soo aniga keligay maaha ee, weliba maalmahan ugu dambaysay shalay iyo maanta waxaa maqlay boqolkii waa diideen inaa kuna qaadanayaan waxaan caawa idiin soo gudbi doonaa qaar ka mida soomaalida degan xaafadaas oo sheegaya in lacago canshuuro baadaha laga qaado soomaalida xilliga ay wadooyinka isaga kala gudbayaan iyo sidoo kale in jirdil adag ay la kulmayaan sidoo kale caawa barnaamijka intuu uu socdo waxaad ku dhagaysan doontaan bulshada gobolka shabeellaha dhexe oo ka aragti dhibtay barnaamijka taariikhda alxuruubu saliibiya codadkooda ayaad dhuuxa ku dhagaysan doontaan qodobadaas waxaa raaci doona wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus waxaa igala qayb gali doona wariyaasheena maxamed daahir calisow cabdifataax maxamed qaasim iyo sidoo kale caydiruus sabriye oo diyaargarooba qodobadaas oo dhammaystiran
وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaaga dhegaystayaal aynu ku bilowno mas-uuliyiin isugu jira ajaanib iyo kuwo ka tirsan dowladda federaalk ayaa isbuucan magaalada muqdisho ugu geeriyooday cudurka coronavirus weriye cabdifataax maxamed qaasim ayaa ka waramaya inkastoo ay hoos u dhaceen kiisaska cudurka korona ee magaalada muqdisho haddana waxaa toddobaadkan aad u badnaa dadka xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo shisheeyaha ee u geeriyooday cudurkan waxaa galabnimadii sabtida magaalada muqdisho ku geeriyooday safiirkii ururka jaamacadda carabta ee soomaaliya xamuud bin samraan al xuweydi ilo wareedyo ayaa waxay idaacadda alfurqaan u sheegeen inuu ninkan u geeriyooday cudurka korona inkastoo dowladda federaalku ay ka gaabsatay inay faahfaahin dheeri ah ka bixiso xogayaha guud ee jaamacadda carabta axmed abuukeyd ayaa ka tacsiyeeyey geerida diblomaasigan oo uu sheegay inuu soomaaliya ka shaqaynayay tan iyo markii la magacaabay oo ahayd sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii sidoo kale waxaa toddobaadkan cudurka corona magaalada muqdisho ugu geeriyooday wasiirkii dekedaha iyo beeraha ee puntland ismaaciil diiriye gamadiid geeridiisa ayaa waxaa lagu xaqiijiyey qoraal ka soo baxay madaxtooyada puntland oo lasoo dhigay bogga ay ku leedahay facebook qoraalka ayaa u dhignaa sida tan madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni waxa uu ka tacsiyanayaa geerida wasiirkii dekedaha iyo beeraha ismaaciil diiriye gamadiid ah oo caabuqa covid sagaaliyo toban ugu geeriyooday magaalada muqdisho xanuunka ayaa waxaa sidoo kale magaalada muqdisho ugu dhintay wasiiru dowlihii hore ee cadaaladda ee maamulka hirshabelle xildhibaan khaliif muumin laba iyo tobankii bishii abril inkastoo toddobaadkan ay jireen xubno ka tirsan shaqaalaha xukuumadda kheere oo xanuunka u dhintay hase ahaatee geerida wasiir gamadiid ah ayaa waxay noqonaysaa tii labaad ee ku timaada wasiir heer maamul goboleed ah oo caafimaad u soo doontay magaalada muqdisho xukuumadda federaalka ayaa horay u sheegtay qof walba oo ku dhinta magaalada muqdisho inay u aqoonsanayso inuu u dhintay cudurka corona madaxweynaha dowladda federaalka ayaa corona u arka fursad weyn oo uu ku hirgashan karayo hamigiisa ah inuu wakhtiga kororsado isagoo haatan wada olole lagu buunbuuninayo cudurka si marka uu wakhtiga ka dhammaado uu u sheego inaan doorasho la qaban karin maadaama cudur halis ah uu dalka ka dilaacay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah ayaa dhankeeda guddi u magacowday cudurka corona kaasoo haatan ka howlgelaya wilaayaadka islaamiga ah kadib markii uu ku guulaystay inuu helo daawooyin rasmi ah oo lagula tacaalayo cudurka covid لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag weli barnaamijka dhow waxaa wareysiyada qaybihiisa hore ayaan dhagaystayaal ku guda jirnaa waxaa idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin soomaalida degan waddanka maraykanka oo walaac daran ka muujinaya cunsurinimada oo waddankaas kusii kordhaysa balse markaana aynu ku laabanno magaalada muqdisho magaalada muqdisho sanadba kan ka dambeeya wadooyinkeeda aad ayay usii cakirmayaan iyadana dadweynaha magaalada muqdisho ay la kulmayaan dhibaatooyin hor leh oo kaga imaanaya dowladda federaalk ee uu hogaamiyey maxamed cabdulaahi farmaajo madaxtooyada villa soomaaliya ayaa waxaa la sheegayaa in ay ku fidaysa degmooyin hor leh oo ka tirsan magaalada muqdisho inkastoo degmada wardhiigle ay ku taala haddana waxaa jira xaafado ka shisheeya oo loo sii maro wadooyin iyada dhinacyadeeda ku yaala haddaba wadooyinkaas qaab nuuci ah ayaa dadweynaha lagula dhaqmaa waxaa jira cod sirah oo laga duubay ciidamo cusub oo ay halkaas dowladda geystay haddabana la dhagaysta qaabka adag oo ay dadka ula dhaqmayaan qaar ka mid a dadweynaha degan xaafadaha ka shisheeya madaxtooyada villa soomaaliya islamarkaana sii mara wadooyinka ku agyaala madaxtooyada ayaa waxa ay sheegayaan in aad adeeg daran ay kala kulmayaan ciidamada dowladda kuwaasoo dhowaan la geeyay halkaas waxayna sheegayaan in aysan marnaba ogolaanaynin qofka uu waddada maro haddii uu gaari watana warkiisa daa sababta aan dareemayno waa in muwaadinimadii ay sii yaraanayso dadka muwaadinimada dariiqa xaq u leh inuu waddadan maro askii reerbaadiyaha oo qor loo soo dhiibi leere qof iyo soo marna amaraan kugu siiya baash ku dhufo hadda dhabarka tiyaatarka fiiftiimay ka soo wareegso xaquuqda oo maaragtay muwaadinka u yeeshay wallahi ma garan karo dadkaanu dad meel loo socdaanoo aanan islaamnimada ka fogaadeenoo ilnaba aan caadi ahayn waayo waxaad yeelaysaan nin qorisiita asaga gaa xoog badan waxaan dhawr xaafadan u socdaa hal idaayo waa u jeeday kole dadka meesha maraya xataa qul waa liigu garaacay heer waxaan dhahay xataa ma baxaaya ninkaan ilaa ay soo celiy wuxuu dhahay ka soo tag ninkaan qori wata ayuu ku dilin waxaan dhahay ibaar isii daa haddii amar lagugu siiyo meel shaqayna ka socoto ibaar ifatash saarti iibaar xaafadeeda u socda intee kale aadaa laabo bis war laabo baar maahee ani ibaar muwaadin aan ahay inaa ibaartid xaq lagugu siiyey aan waddada aan maro
waxaa la keenay ciidamo cusub oo aan ahayn ciidamadii wadada markaa mari jiri joogi jiri oo ciidamo cusub oo aaminsanba dadka gobolka ku nool ee caasimadii ku noolba inay yihiin dad dad wada cadowa marka markaad usoo dhowdahay qori inta kugu qabtaan ku dhahayabo adiga dhan waxaa tahay ee shabaab aa tahay naga leex war xaafadan deganaya war waa ku sida waxaas adaa lagu yidhahdaa marka waxaan leenahay madaxweynuhu dadkaa meela uwadaa meesha uwad uwad kolley waxaan kaa sugeynaa meeshaad gey doontaba ya shacbiyadda dadkii haddii warkooda aan la qaadanin ee askartii ay aaminsan yihiin in dadka shacabka cadawa yihiin waxaan rajaynayaa waxaan arki doonaa kolley meeshaad gey doonta iyo meesha uwad madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo hadda ay u harsan tahay in ka yar hal sano ayaa markii uu doorashada isu sharxayay waxa uu dadweynaha reer muqdisho iyo sidoo kale xildhibaanada ka ballan qaaday in wadooyinka magaalada muqdisho uu furi doono haddii ay arrintaasi dhici weysana uu gadaal ka fuuli doono gawaarida waaweyn balse hadda arrintaa beddelkeeda ayaa dhacday waxaana uu xiray wadooyin hor leh halka uu furi lahaa kubii hore waa kan codkiisa ee nala dhegaysta waxaan bedelaynaa oo kale in dowladdu awooddeedu ku cabirso shacabka intay ugu adeegi lahayd jidadkan la xirayo oo maalmaha oo dhan xiran waxaa weeye waa qayb ka mid ah caburin haddaad i doorataan haddaan magaalada naba keeni waayo baabuurtii waa weynayd yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag dhegaystayaal weli qeybaha hore ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa waxaa idinku soo maqan qodobo badan oo ay ka mid yihiin odayaasha gobolka gado oo si kulul uga hadlay duqaymaha ciidamada kenya ee kusii xoogaysanaya gobolka gado markan aynu aadno dhanka iyo gobolka shabeellaha dhexe bulshada ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka aragti dhiibtay barnaamijka taariikhda xuruubu saliibiya ee bisha ramadaan ee lasoo dhaafay ka baxay warbaahinta islaamiga alfurqaan dadkan oo ku sugan gobolka shabeellaha dhexe waxaa qaar ka mid ah soo waraystay waryacay duruus magacaygu waa maxamed maxamed maxamuud waaye waana waxaan ka mid ahay dadka degan magaalada aadan yabaal yani barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij aada u qiimo badan dadka waxaa la fahansiiyey wax badan oo ka daahnaa dadka wixii ogaa waa ogaayeen dadka kalena aad ay ugu dareen qaateen gaaladu xal dagaalka ay ku wada islaamku maaha mid hadda bilaabmay waa mid soo jireena waa mid nebigeennu inoo sheegay waa mid ilaahay inoo sheegay waa wax la og yahay in ay cadaawad inoo hayaan weliba intay qarsanaya ay ka badan tahay inoona suubaa salaaxayaan mid waliba isaga keen dhigayo inaan saaxiiba nahay gaalada murtadiinta ee meelahan joogaana waxay nooga dhigayaan inay yihiin walaalahood oo gaalada maalin walba etoobiya nalooga dhigayaa walaalihiin waxaa naloogu akhriyaa inay yihiin dad walaala aan nahay dad aan isku midab nahay laakiin dadka waxa walaalaa waxay tihiin wadaaga waxay isku caqiidaa ayaa walaalaa iyaguna iyagay la caqiida yihiin iyagaanay la walaaliyiin bale waxaan ogaanay hadda inay dadkanu yihiin dad diintoodii ka furtay oo ay dad iyaga ay soo tababareen ay yihiin بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم waxaan ka hadlaynaa ilaahi subxaanaه wa tacaala gaalada soo duushay oo saliibiyiinta ah oo kirishtaanka ah oo ilaahi subxaanaه wa tacaalaa caasisay oo nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam warkiisii diiday waxaan leenaha marka dadka muslimiinta ayaysan inadin khaldin nimankaa niman baaba'ay oo ilaahi subxaanahu wa tacaala diintiisa ka furtay iyo akhlaaqiyaadkii lagu yiqiino ummadda ay ka baabiyaan ilaahi subxaanahu wa tacaala waa noo sheegay nagu kumana sirin ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy wadbu waxay jecayni low takfuruuna kamaa kafaru fatakuunuuna sawaa'an falaa tattakhiduu min awliyaa ilaahay aayaddaas ayuu noogu caddaynayay aayado kale oo fara badan marka waxaan leenahay barnaamijka idaacadda ka socdo aad ayaa loogu diirsaday wax badana laga fahmay ummadaa hadda waxaa waaye aan weligoor wax uusan aansa maqnaa hadda soo baraarugay waxaan leenahay idaacadda xuruub saliibiya waa in lagu soo celceliyo in lagu soo celceliyo oo dadku aad iyo aad ay u fahmaan alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam amaa bacd xuruub saliibiya maarta muxuu ahaay barnaamijka xuruub saliibiya maarta muxuu ahaay idaacada idaacada maarta alfurqaan khayr allah siiye maarta ay ku soo celcelisi aad iyo aad ugu soo celceliso xuruub saliibiya taariikhdeed markaan dhegaysanay aad iyo aadan ugu diirsanay toddobaatan toddobaatan iyo laba jir baan ahay laakiin wax diinta islaamka ka sheekeyneeya meesha kasoo bilaabatay waa la ogyahay nabilaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam maarti muxuu ahay wixii soo martay marti oo taariikh ah oo muxuu ahay taxano ah waa naga dahne waa naga daharneed xuruubu suliibiya ninkii dhegaysto dib dambe maarata gaal u taageeri maayo hadduu alla ka raalli noqdo marka idaacadda maarata la yidhaahdo maarata muxuu ahay alfurqaan khayr allah ha siiyo
ku bilow magacaaga bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdi maxamed cali alxuruuba saliibiya waa banaamij aad iyo aad u fiican waa lan banaamij aan si fiican ula dhacay weligeedna dee gaaladu ilaa saxaabihii colaadu naga dhexaysay ilaa iminkana dee fara kulul baan isku haynaa marka aad iyo aad baan ula dhacay idaacadda waxaan ka codsanayaa aad iyo aad inay inoogu soo celceliso aad iyo aad inoogu soo celcelinaan in jecel lahay mar walba
وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا
waagaag weli dhegaystayaal waxaan idiin soo wadnaa soomaalida degan waddanka maraykanka oo walaac daran ka muujinaya cunsurinimada oo waddankaas kusii kordhaysa iyagoona qaarkood sheegaya in ay la kulmi karaan xaalado mardhow waddankaas ka dhacay markan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee cudurka coronavirus maxamed daahir cali sow ayaa inoo dulmaraya waa tahay cabdisamed aad baad u mahadsan tahay waxaan wax ka eegi doonaa wararka la xiriira coronavirus oo ku dhacay dad ka badan shan milyan oo ruux waxaana u dhintay dad ka badan saddex boqol konton iyo afar kun tan iyo markii cudurkan uu ka soo bilowday waddankaasi shiinaha waxaana la sheegaa in cudurkan ay ka caafimaadeen dad ka badan laba milyan oo ruux dadkan badankooda waxa ay ku dhinteen dalalka yurub iyo ameerika maraykanka ayaan ku hormaraynaa maanta dowladda maraykanka waxa ay sheegtay in cudurka ay u dhinteen shan boqol lixdan iyo siddeed ruux waxaana tirada dhimashada ay maraysaa iminka boqol iyo kow kun oo ruux maanta oo keliya maraykanka cudurka waxa uu soo ritay siddeed kun lix boqol labaatan iyo sagaal ruux baraaziil dhimashada maanta waxay ahayd kow iyo konton ruux waxaana totalka dhimashada ay gaartay labaatan iyo afar kun lix boqol oo ruux maanta baraaziil waxa uu cudurka ku dhacay laba kun boqol afartan iyo toddoba ruux ruushka waxa ay soo wariyeen dhimashada boqol lixdan iyo kow ruux waxaana tirada dhimashadu ay noqotay saddex kun sagaal boqol lixdan iyo siddeed ruux maanta waxa uu cudurka ruushka ku dhacay siddeed kun saddex boqol soddon iyo siddeed ruux ingiriiska waxa ay soo wariyeen dhimashada afar boqol labaiyo toban ruux wadarta guud dhimashadana waxa ay maanta noqotay soddon iyo toddoba kun afar boqol iyo lixdan ruux maanta cudurka ingiriiska waxa uu ku dhacay laba kun saddex iyo toban ruux talyaaniga waxa ay soo sheegeen dhimashada boqol toddobiyo toban ruux waxaana wadarta guud ee dhimashadu ay noqotay soddon iyo saddex kun toddobaatan iyo lix ruux maanta waxa uu talyaaniga cudurka ku dhacay shan boqol siddeetan iyo afar ruux hindiya cudurka waa uu ku fidayaa waxa ay soo sheegeen dhimashada boqol toddobaatan iyo sagaal ruux wadarta guud dhimashadana waxay noqotay afar kun shan boqol labaatan iyo saddex ruux maanta hindiya waxa uu cudurka ku dhacay lix kun toddoba boqol toddobiyo toban ruux iiraan waxa ay soo sheegeen dhimashada konton iyo lix ruux wadarta guud dhimashadana waxa ay noqotay toddoba kun shan boqol lixdan iyo afar ruux waxa uu maanta cudurka iiraan ku dhacay laba kun siddeetan ruux kanada waxa ay cabdisamedow soo sheegtay dhimashada soddon iyo laba ruux sacuudiga waxa ay soo sheegeen dhimashada afar iyo toban ruux mexico dhimashada maanta aad ayay u badneed waxaana ay soo wariyeen shan boqol iyo kow ruux bakistan waxa ay soo sheegtay dhimashada labaatan iyo siddeed ruux biljamku waxa ay soo sheegeen dhimashada soddon ruux khatar waxa ay soo sheegtay dhimashada laba ruux halka netherlandna ay soo sheegtay shan iyo toban ruux inay dhinteen bangaladesh laba iyo labaatan ruux ayaa ku dhintay sweden waxaa ku dhintay sagaashan iyo shan ruux bortugalna dhimashada waxa ay ahayd afar iyo toban ruux halka switzerlandna ay ahayd laba ruux indonesia waxa ay soo sheegtay konton iyo shan ruux in maanta ay dhinteen kuweydna saddex ruux ayay soo warisay boolandna afar ruux ukrainna afar iyo toban ruux romania toddoba ruux bay soo sheegtay austria laba ruux filibiinna siddeed iyo toban ruux ayaa dhintay argentinna waa siddeed ruux afghanistan waxa ay soo sheegtay dhimashada toddoba ruux halka denmark ay soo sheegtay laba ruux zerbiyana hal ruux bay soo warisay baxraynna dhimashada hal ruux bay soo sheegtay algeria lix ruux bay soo sheegeen waddamo kale ayaa sidaan u soo wariyey in tiro dad ah ay cudurka korona u dhinteen لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa tahay dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaan kuusii dhownahay waxaan weli waxaa weli idiin soo wadnaha oo qeybaha dambe ee barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan booliiska dalka kenya oo tacadiga kusii kordhinaya soomaalida degan xaafada islii iyo sidoo kale qodobo kale ayaa dhegaystayaal idinku soo maqan balse markaan aynu aadno wadanka mareykanka dhowaan fiideo la duubay oo soconaya in ka badan shan daqiiqo ayaa waxaa kasoo muuqanayay askari ameerikaan ah oo jilibkiisa ka saaray dhuunta nin madow ah oo ameerikaan ah kaasuu ku hoos jira gaariyar oo raaxo ah ninkan booliiska ah ayaa si xun u dilay ninkan waxaana la sheegay in goor damba ninkii ay nafta ka baxday isagoo si aad ah u calaacalaya arrintani ka dhacday wadanka maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota waxaa si aad ah uga carooday malaayiin balag amerikaan ah oo ku sugan wadanka maraykanka iyo sidoo kale qaar ka mid ah hay-adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha inkastoo la sheegay ninkii askariga ahaa in xabsiga loo taxaabay haddana dadka madowga ah ee degan wadanka maraykanka waxa ay ka cabanayaan in cunsurinimo ay kala kulmayaan dadka caddaanka ah soomaalida degan gobolka minnesota waxay ka mid yihiin dadka madowga ah ee degan wadanka maraykanka sida ay sheegeen waxayna ka cabsi qabaan in cunsurinimo noocaas oo kale ah ay la kulmaan waa kuwan qaar ka mida iyagoo warbaahinta kula hadlay gobolka minnesota nin madow ah oo african americana ayaa waxaa lagu dilay meeshan oo booliiska magaalada minneabolis een, nin ka mid ihi uu ceejin uu kaga qabtay lugaha lugta ku- uu ku qabtay ayuu u dhintay isagoo neefsan waayey yahay nin madow ah oo la yidhahdo george floyd oo halkaa lagu dilay waxaana lagu dilay ceejaa lagu dilay waa mid midka ugu horreeyey maaha ee boliiska minneabolis oo caddaan ah ay dilaan dadka madowga saasaa loo laayaa taas ayaanu maanta na soo kartay oo ceejinta ah oo foosha xun oo ninkaa lagu dilay waxaa jira ninkaan la dilay oo madowga ah danaha jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool magaalada minneapolis gobolka minnesota arrintan way soo naqnaqatay marka laga fiiriyo communityga black americanka mar walba waa la dilaa ayakona waxba galabsan ninka hadda hubmana wadan madaxa loogu istaagay oo la dhahayo George Floyd ayaa inta lagu dilay aan soo baxay was because xalay ninka lagu xadgudbay si inkaarana loo dilay uu ninka uu neefsan waaye askariga loogiisa buu cunuhu ugu qabtay si uu uuna- si uu u neefsani karin oo si oo dhimashada u dhib badan sababtaas aan uga qayb gelayaa inaan tribute aan siino aan siino at the same time you know t- aan ka qayb galno to protest to show our support tanina meeshii lagu dilay ninkii ninkii madoobaa magaciisa ma garanaayo ayaan joontii ayaan taaganahay sidaa dadka loo galaayonuna ayaa laynoo galayaa waa inaad ka soo qayb gashaan waa inaad soo baxdaan waa inaad marka waxaanoo kale dhacaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي toddobaadyadii lasoo dhaafay diyaaradaha dowladda kenya ayaa duqeymo xad daaf ah oo aan kala sooc lahayn waxa ay ka wadeen qeybo ka mida gobolka gado halkaas oo ay ku beegsanayeen dad rayd ah oo u badan dad xoolo dhaqato ah inkastoo khasaaraha nafeed ee laga soo wariyay duqeymadaas ay aada u yar yihiin haddana tiro guud ayaa la shaaciyey bilihii lasoo dhaafay oo dad ah oo halkaas ay ku dileen ciidamada kenyaatiga ah waxaana la sheegay in in ka badan toddobaatan ruux ay ku dhinteen duqeymo ay halkaas ka geysanayeen ciidamada kenya iyo sidoo kale tacadiyada kala duwan oo ay ka mid yihiin dilalka bareerka ah qaar ka mid a odayaasha gobolka gado oo ku shiray meel u dhow magaalada ceelwaaqa ayaa sheegay inay iska dhicinayaan ciidamada kenya oo qayb ka ah sheeyaha waddanka kusoo duulay aniga magacayga waa buulle cabdicilmi buulle jareer ku magac dheer ee, waxaan ka mid ahay odayaasha dhaqanka ee- ee waxaan rabaa inaan ka hadlo cabasho aan ka cabanayno dowladda kenya oo nagu hayso duqayn ciidamadeeda cirka duqaynta ay nagu hayso annagoo muxuu ahaay dhib aad u foolxun ay noo geysatay dowladda kenya dhibkaasoo ah duqayn waxaan halkan ku fadhinaa odayaasha dhaqanka ee beesha sade ee degmada ceelwaaq ama aagga loo yaqaano ceel dheer oo laga hogaamiyo degmada ee ceel waaq waxaan halkan cabasho ka soo jeedinaynaa dhibaato aynu u hayso dawladda kenya gaar ahaan duqayn xagga cirka ah ay nagu hayaan diyuuradaha kenya ee ciidamada cirka kuwaas oo duqayntooda ayna kala go' lahayn ayagoo dhibaato badan u geystay shacabka deegaanka ceeldheer ee beesha sade ee gobolka gado duqayntaas ooyna u meeldayaynin hadday tuulo tahay hadday cid miyi tahay iyo wixii la miday hadday duur tahayba ayaga oo duqeeyey toddobaadkan hadda aan ku jirno keliya caws qurum dhibaayow meesha la yidhaahdo maxaan ku dhaha lafageri meesha la kursi adabla gaajo xiiso guur kurfo kurfow khayraamiso diidihilowle aqalla'aar yaaqle meesha la yidhaahdo maxaan ku idhahdaaye qoryow kaas oonan kala go' lahayn oo ay ku geysatay dhibaatooyin naf iyo maalba leh ayadoo dadkii shacabkaa uu ku dhacay argagax oo ay dhacday meeshay caawa duqayso ama maanta oo duqayso in laga qaxo oo meel horna loo qaxo oo meeshii loo qaxay haddana habeen dambe ama berrito ay duqayso oo dadki uu noqday lulumo biyo ka gureen walaahow uu noqday haddana meel kale loo cararo dhibkaas ayaana haya kenyana waxaan leenahay dhibka asaga ah waxaan ugu baaqaynaa inay naga dayso ay naga joojiso ayadoo horay aan u tirsanaynay dhibaatooyin badan oo gumaad ah oo ciidamada kenya ay u geysteen dadka gobolka deggan ama ummadda soomaaliyeed ay u geysteen oo aan la soo koobi karin inta ay may inta ay maxaan ku idhahdaaye ayaga ay naftooda ayaga god ugu jiro maanta aan la soo koobi karin oy og yihiin oo markhaati cad ay ka yihiin faafacdhuun ay ku laayeen ay ku laayeen ceelwaaq ay ku laayeen ceelcadde ay ku laayeen buusaar ay ku laayeen dhamaso ay ku laayeen gergesha cabdikhayr ay ku laayeen ay ku laayeen geriley ay ku laayeen daarsalaam arrintaas ayna kala go' lahayn ciidamada layntaas geynhaya waxay ahaayeen markii hore ciidamada dhulkay ahaayeen oo si daaragtii oo kafoolkafoola u leynayay dadka dadka ay leynhayaanna waa dad shacab ah oon waxba galabsanin oo maad carruur iyo naago iyo rag bale waaye nooc walbale waaye oo dadku uu ka kooban yahay waaye waxayna ku marmarsiyoonayaan inay la diriraayaan maxaan ku idhahda ciidamo niman loo yaqaano al-shabaab ama argagixiso bay ku marmarsiyoonayaan mana la dirirhayaana waxay leynayaan shacabkanagi markhaati baana laga yahay wax qarsoon maaha arrinta ayada ah wax qarsoon ma aha waxaan leenahay marka arrintaas ha neela ka daayo waa ka cabanaynaa kenyana ha naga joojiso waa siday odayaashii hore u sheegeen dhibaato ilaa kow iyo toban sane soo socotay intay ciidamadan kenya ka soo gudbay ay u soo gudbeen dhanka soomaaliya ay u soo gudbeen dhibaatadan waa socotay ama ciidamo lug ha geysteena ama ciidamo cidhir ha geystaan hadda shirkan waa beesha side dan kalena isuma keenaynin dhibaatada iyo dhacdooyinka dhacaya weeye waxa keenay isbuucan labaatan iyo sagaal meelood baa la duqeeyey isbuucan gudaheeda labaatan iyo sagaal goobood baa la duqeeyey goobta ugu yarna khasaara maal baa ku timid goobta kalena naf baaba lagu gooyey waxa samaynayana waa dowladda kenya waxaanan aaminsannahay cadaawad kale iyo inay dalka soomaaliya kusoo duushayba qabsan rabtaba oo maaragtay ciidamada joogana hadda kuwa dalka qabsaday ay yihiin midda hadda duqayntan ay tahay sidii ay dhulka ku qabsan lahayd soomaaliyeed gobolka gada xaduud baan la leenahay annagu dhibaatada si zaa'id ayay noogu dhacaysaa xalayta waxaa la duqeeyey firweyne khayraamiso kushaana meesha la yidhaahdo xiisuu guur wareey warbeenla dhul fara badan adabla gaaja habeenkii xaal ahaa labaatan toban iyo toddoba goobood baa la duqeeyey toban iyo toddobada goobood waxaa dhacday in dadkii reemiiga ahaa ay shaah karsan waayaan dadka la shidi waayo dadba haddii la shido gantaalka waa dul taagan yahay safartii iyo dadka masaafurka ahi oo safrayay way safri waayeen maxaa yeelay masaafur hadduu safra waxay samaynayaan inay dab shitaan shahkarsadaan sahaydooda ay meel ay ku isticmaalaan ay helaan mar hadday sahayda isticmaali waayeen socodka uu yaraaday dhibaatadaas dowladda kenya nagu haysa ilaahay baa mahad iyo shukri leh annagoo ah ummadda soomaaliyeed ee ku nool gobolka gobolka gedo gaar ahaan degmada ceelwaad dowladda kenya waxay nagu haysaa faragelin ayadoo kolka horeba ku haysa faragelin dalkiiba inay si sharci darro ay kusoo gashay cid uga raalay noqotayna ma garanayno iskuna magacowday inay tahay amison inta sano oo ay joogtay waa la yaqaanaa afartan kilomitir yaa u fogeed meelaha qaarna waxay ka gaartay adiga ilaa baar dheere meeshaas maalinkay tamidii maanta inta ka dhexayso kadartay kadartay bay maraysaa hadda hadda heer waxay gaartay shacbigii soomaaliyeed ay gumaado meel u qaxootay noqdaana la garan laay ma ogolo dowladda kenya inay ku noolaato sida iyada ah waxay ku talagalsan tahay in muxuu ah faraha laisla galo oo qax iyo barakac uu ka dhaco oo labada shacbi oo isu dhow iyo ayada inta ka dhexaysa weerar la isku qaado waxaan u sheegaynaa faragelinta noocan oo inagu wado haddayna naga daynin waxaan nahay dad jira ilaahay uu samaystay ilaahaygoodana ku kalsoon waxaan u sheegaynaa jihaad xaqa inaan ku gelayno maxaa yeelay haddii lagugu soo duulo oo la- mariid lagu soo qaato laiskaga kaana dhigina wax lagu tarahay gumaadkaagana la wado haddaad dacwatana aan lagaa qabanaynin wax loo dulqaadan kara maaha waa la yaqaanaa beeshiisaba laguma caga juglaya dagaal beel jirtaan nahay xuduud ugu dheerna waa la leenahay dalka kenya afka laamo ay ka gashay badda iyo afka bibiban bayaan la degannahay weligeena daras xumo kuma aana samaynin ragga soomaaliyeed oo ay qusayso hawshaan damiir xumada qabatay ma garanayna nin soomaali ah shaksi soomaaliyeed markii loo gafo wuu ka hadli jiray wuuna ka dhiidhin jiray in la dhowrto shacbiga soomaaliyeed oo la gumaadahaya oo dadkooda iyo dunyadooda isku darsaday dalkoodina la qaadan rabo kayfiyadda looga aaminsan yahay ma aanan garanin annaga hadalkayga waxaan ku soo koobahayaa cid allaale cidda ay qusayso oo amni iyo nabadgelyo iyo noola wada noolaansho bini'aadnimina rabto in ay nagala hadasho dowladda kenya oo ay u sheegto runta oo ay kala baxdo faragelinta iyo dhibaatada ay ku wada dalka nag inay naga joojiso kuwa hadda halkaa degan oo codkanaga hadda maqlahay uma fadhiyaan dan soomaaliyeed uma fadhiyaan mishaarkooday ku ilaashanhayaan amison bay isku sheegaan waxay qaataan mishaarkooda kii dalkooda ay ka qaadan lahayna waa u baaqi sidaa darteed waxaan leenahay hawshaas hawlna anfacda ma aha annaga waxaan nahay beesha side ee gobolka gagdan tagto waxaan ka cawanayna halkan waxaan ka- waxaan ka- waxaan ka cawanaynaa beesha side waxay ka cawanaysaa dowladda kenya oo duqayn joogto ku hayso oo aan kala goys lahayn habeenay maalinbo horna waa u sheegno waaga cawanay adduunkana waa gaarsiinay haddana tii cawashada baan wadnaa inay weerar ku hayso joogto ah oo aan kala go' lahayn habeenay maalin ciidamada cirka horna waxaa loo dhameeyay og tihiin dad badan baa la dhameeyey oo ciidamada lugta dhameeyeen oo masaakiin ah oo waxmagarad ah oo maate ah yaa la dhameeyey oo maaragtaa oo jid iska mar ama maarata reerar degan bay laaysay waxay hadda u soo jeesatay habeenkii reer dadka degano reer miyiga inay dab shidan waayaan dadka safarada inay dab shidan waayaan inay maaragtaa en, ay layso gantaalku maarata ciidamada cirka ayadoo ku- ku ardacoonaysa inay niman argaxiso shabaab la yidhaha ay- ay maarata beegsanaysa mana beegsanaysa waxay beegsanaysa laynaysa waa dadweynihii soomaaliyeed oo gobolka Gada- gobolka gada deganay
dowladda kenya waxay isku sheegtay oo caalamka u sheegtay ama adduunka u sheegtay inay tahay nabad ilaalin amisom la yidhaahdo waxay gobolkan gada u geysatay wax la soo koobi kara ma aha toddobaatan iyo saddex qof toddobaatan iyo saddex qof oo ay ku dishay ceelwaaq oo ay ku dishay dhamaso oo ay ku dishay ceelcadde oo ay ku dishay tarako oo ay ku dishay faafxadhuun oo ay ku dishay cabdikhayr oo ay ku dishay meesha la yidhaaha daarsalaam oo ay ku dishay gariley toddobaatan iyo saddex qof bay dishay oo gobolkeeda u dhashay oo- oo shacaba oo mawaadilkii dadka dadkii dalka deganaa ah yay ku dishay waxaa ka sii dheer shirkadihii hormuud ee ganacsada soomaaliya ay lahaayeen ee waddanka soomaali ahaa waxay gubtay qadijo xaaji waxay gubtay dhamasow waxay gubtay ceelwaaq waxay gubtay xiise guur waxay gubtay dhuuntow waxay gubtay cawsqurun waxay gubtay gariley wax allaala wixii shir- waxay gubtay dhiyacgaroon waxay gubtay dhoobley waxay gubtay diif waxay intaas oo oo da- macnaha b- berihii ama isgaasiinkaasoo soomaaliyeed way gubtay waxay la diriraysaa hantidii soomaaliya ama dhaqaalihii soomaaliya ama noloshii soomaaliya ama dalkii soomaaliya la diriraysaa آه. dadkii shacabka waa dhammaaday xoolihii waa daaqi waayeen waa la xarayn waayey dabkii baa la shidan waayey safarkii baa socon waayey baabuurtii baa socon weyday adduunkii baa soo dhagaaqi waayey hameen iyo maalin waa duqayn wey hameen iyo maalin ummad la duqaynayo shacaba beesha aanad meesha looga yaqaanaan rabnaa meesha laga duqaynaan rabnaa oo dowlad awood leh oo fa- hataa falastiina lama sameeyo falastiina hataa kuma dhaca waxaan haysta لست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلام waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka dhow xawareysiyada ayaan isla soo gaarnay tan iyo intii cudurka coronavirus ay dowladda kenya sheegtay inay ka heshay dad degan xaafadda isliya oo ay u badan yihiin soomaalida ayaa waxaa bilaabmay cadaadis adag oo ay dowladda kenya halkaa saartay inkastoo khatarta cudurka coronavirus uu aada ugu yaryahay xaafadda isliya oo ay xaafadaha kale ee magaalada nairobi kaga badan yihiin haddana booliiska waddanka kenya halkaas waxay u arkeen in il dhaqaale oo muhiima ay halkaas ka jirto waxaana durbaba la sheegayaa in ciidamada kenya ay halkaas ka bilaabeen canshuuro nafsi ah ay dadka ka qaadayaan xilliyada ay wadooyinka isaga kala gooshayaan waxayna soomaalida halkaas degan qaarkood sheegayaan in jirdil xoogan ay kala kulmayaan booliiska ciidamada kenya ani weligaa horta may garacanin laakiin maalin waxaan aaday town goan bark waxaan kasoo laabtay laba boqol markii socday boqol aan bixiyay kasoo laabshana waxaan soo bixiyay boqol shilin so aniga keligay maaha weliba maalmahan ugu dambeysay shalay iyo maanta waxaan maqlay boqolkii waa diideen inaa kuna qaadanayaan marka waxaa waa taas khalad waay dowladda eh, qof madax eh, qof booliska boolis shaqadiis waxa waaye yani boolis shaqadiis waxa waaye inaa maaragtay mooye ina dadka shacabka lacag ku aruursado boqol boqol shilin ku aruursado laba boqol ku aruursado maaha taas waxa waaye akhda- akhdarro waaye qalad waaye sideedaba marka halkan anaga dadkii soomaali boolis wallaahi boolis wallaahi caadi dadku waa dhibaataysan yihin habeen maalin dadka waa la garaaca waqti jidka waa kamar weyne afurka waa kafar weyne marka dadka hali halima habeen horta ani waa la garaacay gacanta inta waa icanune jib meelaha saas waa boolisku caadi waa dadka habeen maalinta waa la garaaca ha intaasa maalintana saas waayo haddii baalkan haddii wax yar ku dhacay waxaa lagu maxaa ka wadaalan gaarigii maalinta dadka jidka marka lasoo mara waa lagu dhiga gaarigu waa lagu tuura intaas ayaan caawa dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhow xawaraysyada ood ku dhagaysateen qodobo kala duwan barnaamijkan mid la mid ah intaan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh